qiimaha wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin saddexaas oo hore lahaa oo toddobaadkan xaaskii afraad la aqal galay iyadoo xaasaskiisii horena ay arooska cusub minxiisada u yihiin way ka soo qayb galeen iyagaabaa hawsha waday guriga iyagaa guglay wax walba iyagaa qabtay horaa loo yidhi adduunyada rag baa ku nool dumarna waa weheliyaaye mid kale ayaa isaguna sheegay inuu yahay ninka adduunyada ugu foojigan oo xataa iyadoo aan la dareemayn uu dadka hareerihiisa maraya dareenkooda si dhow ula socdo iyo dhaqdhaqaaqoodaba waxaase kaasi ka sii daran ninka isaga oo gurigiisa ku sugan derbi lagu wareejiyey ee xataa albaabkii laga owday ee inta dayrkaasi la dhisayay aan kaba warhayn waxa ka dhacaya hareerihiisa amuurahaasi oo dhan iyo weliba xubintii maheesi kartaa miyuusig la'aan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna caawa iyo caweyska aynu ku hormarnay toddobaadkan waxaa magaalada burco ka qabsoomay aroos noociisa oo kale uu dhif iyo naadir yahay waxaa hortayda yaalla sawir ay ka muuqdaan nin aroosa oo suudhkii arooska xidhan oo ay hareerihiisa joogaan afar dumara oo mid ka midii ay taashkii arooska xidhan tahay saddex kalena ay si habsamiya u soo labisteen oo ay hareeraha ka joogaan gartay inay yihiin labadii qof ee arooska ahaa iyo minxiisadahoodii amaba eheladii qaar ka mida balse waxaa la yaab igu noqotay markii aan maqlay in afarta dumar hiba ay yihiin xaasaskiisii oo saddex ka mida uu hore u qabay ta afraadna uu habeenkaasi hoynayo kaaga sii darane haweenkaasi dangalooyinka ah iyagaa xafladda soo qabanqaabiyey oo isku dubariday arooska sawirka oo hortayda yaalla ayaa haddaba anigii su'aala la igu boobay dadka badankooduna waxay u muuqdeen kuwo aan rumaysan karin dhacdadan la yaabka leh bal aan raadiyo arooska laftiisii waa injineer bashiir oo ku sugan magaalada burco dee waaba nin aroosahe haddiiba uu inaga qabto sow injineer bashiir maaha walaal waa barnaamijkii caweyska washington ee idaacadda v o a anigana bashiir yuusuf jaamac baa la yidhaha bashiir yuusuf jaamac oo burco jooga waxaana soo gaadhay toddobaadkan inaad xaaskii afraad guursatay weliba saddexdaadii xaas ee hore ay arooska ku sugnaayeen oo malxiisada ka ahaayeen arrinkaasi nooga sheekee a arrinkaasi wuu jiraa walaal arrinkaasi wuu jiraa waa arrin dhacay weeyaan maxaad ka shaqaysaa injineer bashiirow mechanical engineer baan walaal de bashiirow sawirkaaga sida ka muuqata nin da-yar baa tahay imise jir baa tahay qiyaastii anigu waxaan ahay sideed iyo soddon siddeed iyo soddon jir baa tahay a xaaskii kuugu horreeyey goormaad guursatay waxaan guursaday labada kun iyo labadii xaaska labaadna waxaan guursaday labada kun iyo afartii ta saddexaadna waxaan guursaday labada kun iyo koob iyo tobanka xaaskii afraadna dee imika waxa weeye laba kun iyo laba kun iyo toddoba iyo tobankii bishii koowaad saddexdeeda saddexdii bisha ayay xafladdu ka dhacday magaalada burco xafladda arooskaaga xaaska afraad ahaa kaafrahala kaga dhacdaa Eh, bashiirow eh, wararka lagu baahiyo baraha bulshada ku xidhiidho sida facebooka twitterka instagramka waxaa jira sawirada saddexdii dumar ahaa ee kasoo horreeyey ee uu qabay inay goobjoog ka ahaayeen xafladda arooska bal arrintaa nooga waran warkaasi ma jiraa bashiirow way ka soo qayb galeen iyagaabaa hawsha waday guriga iyagaa guglay wax walba iyagaa qabtay shaqo walba iyagaa qabtay afarta ila sawiran dhinacadeeda taagan weye iyaguna dadkana iyagaa soo dhaweynaya dadka arooska iyo dadka meesha imanaya xafladda ka qayb galee soo dhaweeyayaashu iyagay ahaay markaa shaqada oo dhan ba iyagaa wey waayahay markii ay shaqaynayeen dangalooyinkii kale ee saddexda ahaa inanta cusub ee aroosaddu iyadu Ah.
siday dareemaysay ilaahi kolley dee adigu waxa weeye dee dada horena isu bartay markii dee meherku dhacay way isbarteenoo dee waan isu keeno way isu yimaadeen way soo booqdeen kadibna waxa weye sidaasay shaqada ku galeen markaa dee dad yani waxa weye dee xafladan ka hor yaqaano isbartay bay ahaayenoo dee anigaa isbaray markii meherku dhacay Way.
ayaan isu keenay oo isbarteenoo dee ishambaliyeeyeen Waa kadibna taa.
sidii bay dee ku wada shaqeeyeen arrintan waa arrin la yaab leh sideed ugu qancisay xaasaskaaga inay arooskaaga ka soo qayb galaan oo ay xafladda iyo hawsha kala wadaan wallaahi walaal kolley anigu waxaan odhan karaa waxa weeyaan dee een, qorshahani waa qorshada ilaahay sidan u dhigay hase yeeshee anigu dee waxaan ugu qanciyey dee markanaan guursaday marka horeba iyaguna waxay ahayn dad dee marka horeba meel ku wada nool oo dee waxa weeye aniga lafteedana dee nin cadaalad sameeyo cadaalad ku maamulaan ahaada iyaga iyaga laftoodana dadaan isku qanacsanoo isku wanaagsannahay bay ahaayeen sidaa daraaddeed bay kusoo dhaweeyeen dee ta kale kusoo biirsayna kusoo dhaweeyeen iyagu dad wada nool oo meel ku wada nool bay ahaayeen oo isku mid ah oo aan waxba kale lahayn oo dee isu isku qoysay bay ahaayeen markaa guri baad wada dejisay
gurigaaisugu
caruurtaadu imika waa imisa weye waa sagaal sagaal iyo iyo toban toban caruura maasha allah marka imisaa wiilala imisaa gabdhaa waxa weye waa afar hablood iyo shan iyo toban wiil marka bashiirow nin saddexaas leh oo sagaal iyo toban caruura leh maxaa la odhan karaa way ku kaliftay inuu xaas afaraad u guursado waa waa calafkii xagga ilaahay ka qorshaysan un baa in lagu kuyaalo dee qofku wax kastoo damaaciyo sida ilaahay suurta geliyun bay wax u dhaxaan marka iminka afar xaas baad leedahay maalinka maanta habeenka caawa afar xaas baa kuu jooga ood adigu mas-uuliyadooda qabto ma sii wadaysaa oo ma ku tila jirtaa guurka inaad sii wadid mise halkaasaad ku joojinaysaa de horta kolley waxaan umaleeyaa guurki dee caadiga dadka muslimkaa la guursan waa way ka dhamaaday noqo dee wax ii suurta gelaya dambe ma jiraan koranki waa ka dhamaaday dee koramkii baa kaa buuxsamey laakiin hadduu ii bannaan yahay waa wadi la
waaye bashiirow haddii aad dumarkii u cadaalad samayso oo aad maaragtay xaqoogii iyada iyaga ku dadaasho inaad iska dido caruurtii sideed ugu cadaalad samayn karaysaa ila caruurtii mid kastaa wuxuu u baahan yahay dareen gaara kalgacal gaara inaad gaar uga warhaysid inaad la sheekaysatid sagaal iyo toban caruur ayaa inta ilaahay kusoo dari doono sideed gartooda u qaadi kartaa iyaka dee wala waxba kama xumo imakada laftooda ba way joogaan sia caruuraha kalena loo koriyo weeyaan wax lumaya dee maaha waayo haddii waxaan dhibaata ku jirto laynooma fasaxaba marka horeba dee wax laynoo fasaxaba maaha marka anigu waxaa baan ku leeyahay haye miyaan wara kale maqlina miyaan baanu wada joognaa haye caruurtiba dee waa tana waxa weye gabar kastaaba hadda shee waa walaalaa waa isku wada mid oo meel bay iigu wada nool yihiinba qaar qurbaan lagaga maqan yahay halkan bay joogaan ba ya qaar qurbaha lagaga maqayaga way koraan bashiirow arrinta kale layaabka lehi waxa arrinta kale ee layaabka leh waxa een commentiska ama fikradaha ay ka dhiibanayaan dadka social mediaha ka arkay sawirkaaga qaar waxay leeyihiin war arrintan waa la matelay ee wax runa maaha qaar waxay leeyihiin ee, gabdhahan meesha taagani waa aroosada walaalaheed kuwo kale waxay leeyihiin war hablaha miyuu sixray ninku ee, qaar waxay leeyihiin waa nin ducaysan qaar waxay leeyihiin ninkani waaba qariska xoorba isagaaba mashkilo dalbaday bal arrimaha maxaad kaga wada jawaabi lahayd arrimaha arrimaha waxaa kaga wada jawaabilaa horta kaydi waxa weye waa ducaysanya waa runtiisa ta labaadna waxa weeye dee anigu muslim baan aho dalka waxa weye muslimka weliba xagga dee waxa weeye dee dariiqa wanaagsan ku toosan baan ahay run ahaantii isfiraaraadee isku toosi anigu dee saxirada iyo waxaa sharo kula maaha kuwale waxaan waxba kama jiraana way maqlaysaa si fiican kuwale kuwale waxba kama jiraana dee waaba aragtaan baan kura waniga ana idiin sheegay idina indhihiinaaba dee ku aragtaa taana rumaysa baana noya waay ta saddexaadna waxaa la odhanaya guushan waxaa suurta geliyey haweenkaygan baa suurta geliyey ee, taasi dee xaggooday ka suurta gashay hawshan a saddexaas rabasha ku sameeyeen daxdayna suurta galeen waan gartay daxwey marka saddexdan baa shaqadaba iyagaa watay markaa mudnaanta koowaad iyagaa leba een, hablo kale ma la dhalatay oo walaalaha ma joogaan oo iyaguna xafladda qayb ka qaban qaabin haa laakiin goortan xafladda may joogin way ka xanaaqeen malaha arooskaagaa tirada batay adigu kalay dad dumarka intii badnaadaa xaraaqi wax la hadlaya laftooda ka mid ahaayeen kuwa xaraaqi inkastoo yaro kala durugsaneen oo dee qaar rabiida joogeen oo qaar debadaa joogeen oo dee soo kala maqnaayeen oo halkan dee aanan markaa qaar walaalnimo deganayn hase yeeshee dee hawadii maan ka wada soconay iyaga hawadaan ka wada soconay ka wada soconay waan gartay Ee, Een, dadka qaar baa iyaguna leh war ninku mamadiba oo sidaa darteed buu rabaa inuu xaaska iyo caruurta u badiyo maye waxa weeye kuwan la sawiraaba walaaladii bay ahayn niman walaalna bay ahayn oo ilaba shaqaynayna aabaha waxaa la isleegay baa lawada joognay ma qayishaa bashiirow adigu ma qayo laakiin markan doona aan ilaabiyo xamanaankaas markan doon laakiin aad uma isticmaalo de haddii qaadna kusoo birarso inaad shan xaas qabto ma ogid Marka waad iska day. waad iska markayga daysay marka horeba markaan isticmaal jiray googoys baan ahaa dadka sida caadiga ugu isticmaala maalahayn sidunbaa googoys oo waaye minyarada ma la dardaarantay inaanay hablaha hore ku hinaasin iyagoo haddii ku hinaasi waayeen ee, wax weye way iska warhayaano dee way isogyihiin mar- marka adiguna dee ku biir baan ku nidhi sidoodaas oo kale dee caadi iska dhigo dabiga sida waa tahay e, wiilasha ku dhegaysanaya ama si guudba haddaan ragga u idhaahdo e, maxaad kula talin lahayd wax koogala ku darta hadii
wasanoo bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan
waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washington dhowaan ayaa dhegaystayaal lasoo bandhigay tobanka qof ee dunida ugu maskaxda badan terence tow waa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka shiinaha wuxuu ku dhashay austareeliya balse wuxuu degan yahay oo uu dhalashadiisa haystaa dalkan maraykanka waxaa jirta tiro lagu qiimeeyo maskaxda qofka oo la sheegay in uu ninkaasi haysto amaba uu gaadhay laba boqol iyo soddon derajada lagu cabiro qiyaasta icuyuga amaba garaadka qofka markii warbixintaasi haddaba la baahiyey waxaa warbaahinta la hadlay nin u dhashay dalka bulgaariya oo haatan ku sugan nikaragua ninkaasi wuxuu sheegay in isaga la ilaaway maadaama oo uu sheegay inuu yahay ninka adduunyada ugu foojigan amaba ugu digtoon amaba ugu dhiifoon siday dadka qaarkood u yaqaanaan markii la weydiiyey sababtana wuxuu sheegay in marka uu meel joogo ama bas saaran yahay ama ji dad badani socdaan uu lugaynayo inuu dhammaan dadka ka agdhow hareerihiisa uu la socdo dhaqdhaqaaqooga kaaga darana wuxuu yidhi aniga layma fahmo inaan dadkaasi eegayo amaba aan la socdo arrimahooda balse anigu qofka gacanta taaga ka dhulka alaabdhiga ka qaada dhaqaaq kasta oo qofkaasi sameeyo igu dhowey si toosaan ula socdaa wuxuu yidhi ninkaasi waxa ka daran buu yidhi kuwa meel fog ku sheekaysanaya haddii aan dhaqdhaqaaqa afkooda dareemayo waxbaa iiga baxaya waxa ay ka wada hadlayaan mid ka mida asxaabtayda ayaan ka maqli jiray dhega fiiqana qofkaasi maminyaraa dhashay kana dhiga fiiqni indha fiiqni iyo weliba dareen fiiqnibu isku darsaday ninkaa haddii aynu intaasi ku soo dhaafno bal ka warrama ninka isagoo gurigiisa jooga dayr lagu dul dhisay ee xataa albaabkii laga awday ee markuu soo kacay meel ka baxaba waayey ee intii derbiyadaasi la dhisayay aan kaba warhayn waxaa hareerihiisa ka socda waa kan ismaaciil xuseen farjar oo sheekadaasi soo akhriyey haatanna istuudiyaha igu weheliya ismaaciilow dhaqaaji sahray saad u sheegtay dalka jarmalka ninbaa habeenkii iska seexday magaalo yaroo bartamaha jarmal ku taalla aroortiibuu soo kacay wuxuu doonayay markaa inuu baxo albaabkii meeluu ka xego garan waayey dabeedna ninkii inuu hurdo u qaatay dhowr jeer adigu hadhow indhihii marmar albaabkii buu raadiyey raadiyey wuu waayay albaabkii meel alle meelu ka xigo aakhirkii ilan nin walba gurigiis wuu yaqaanaaye wuxuu aqoonsaday albaabku inuu dhinaca ka xigo laakiin dhinacii deyr baa ka xigay waaye deyr waaba la malaasayba meesha dhaniba meel albaabo eg maba ka muuqda ee derbi caadiyunbaaba u arkayaa ninkii afarta gidaarba waa isku mid macnaa afarta dhinac oo kale inay isku mid yihiin oo kale meel laga baxaa ma laha gurigu haye ninkii booliskiibuu markaa wacday waa ko booliskiibaa yimin booliskii waxay garan waayeen albaabku noo tilmaan albaabkii bay raadiyeen albaabkii waayeen waa ta aakhirkii waxaa la fahmay ninka in habeenkii markii uu seexday albaabkiisii la dhisay oo derbi laga dhisay
marka intii isagu hurday baaba gurigiisi derbi laga dhisay oo albaabkiisi la awday niman baa intay yimaadeen ayay derbi ka dhiseen albaabkii laftigiisii haye deedna albaabku waa derbi marka booliska waxay noqotay inay raadsadaan majarafado iyo qalabkii de wax lagu burburin jiray haye deedna markaasay meel burburiyeen oo ninkii dabadda loo soo saaray markaasaa la xabsiguri ogaaday unbaynu maqli jirnay waaba xabsi guri rasmiya aad iyo aad markaasaa la ogaaday in dee ma garanaysa marka boolisku waxay sheegeen in burburinta in albaab loo baneeyo ninkaas uu ka soo baxo oo albaabkiisi caada lagu soo celiyo inay ku baxday ilaa shan boqol oo yuuro oo lacagta ee dalka jarmalka laga isticmaalo ama laba boqol afar boqol iyo shan iyo labaatan bawn oo lacagta britain ah lacag intaa la eg inuu ku kacday kharashkii macnaha in albaabkii iyo la burburiyo ninka albaabkii dib loogu soo celiyo waan gartay marka ismaaciilow ninkaa albaabkiisi lagu dul xidhay oo uu garan waayey meel alla meelu ka baxo sidoo kale ma la aqoonsaday ciddii ku xidhay ee derbigan ku awda ninka intuu hurday ilaa hadda horta boolisku way ku mashquulsan inay helaan laakiin wararka hordhacaaya warbaahinta guduhu ay qorayaan ayaa waxay sheegayaan in ay u malaynayaan inay u badan tahay arrin een, kaftan kaftana ama inta badan saaxiibada arrinta ka dhexaysa aargoosiga oo kale ah ama arrin adigu saaxiibo dhexdii bay yidhahdeen baa loo malaynayaa laakiin boolisku ilaa hadda may caddaynin eh, ujeeddada laga lahaa ninkan in albaabkiisa la awdo oo derbi laga dhigo booliska waxaan warbaahinta qaar ku arkayay aad arrintan uga xanaaqsan oo leh een, arrintanoo kale kaftan maaha ama wax lagu ciyaaro maaha waa dembi aad iyo aad waa arrin ama kaag waxa ugu filan saacadii ugu horreeyey ee uu albaabkii sii waayey iminka dee waaba nabad qabaayo magaaladu lugaynayay haye aroorun markaad soo kacdid adiga oo qol bilaa albaaba ku dhex jira hahee oo aad isweydiisay halkaad ka soo gashid Mhm.
oo aad saacado ku murantid inaad soo jeedid iyo inaad hurudid intaas isaga dhibaato ugu filan booliskuna waxaa dhibaato ugu filan waxay sheegeen waxay idhahdeen nin dumintan nin askari oo hadlaya oo kale wuxuu yidhi nin markaan meesha dumin waxayna xasuusisay gidaarkii baarliin ee u dhexeeyey labada qaybood oo aad kale iyo aad marka ninkanin magaaladii gidi- gidaarkii baarlin wax waag looga dhex dhisay de isagana hawl baaba u taalla mar hadduu saa u hurdo weynyo haddii gurigiisa derbi laga dhisaya aanu maqlaynin habeenkii saqda dhexe waa in haddii jaqaf tiraahdo albaabka hoosta in derbi laga dhisayo soo maaha Iminka- iminka waa in aad laysku ilaaliyaa waa tahay adduun waa caynbacayn horaa loo yidhiyo dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo dhowaaneynaa iyo qaybtii ma heesi kartaa muusig la-aan waxaa caawa nagala soo qayb gashay oo marti noogu ah gabadh magaceeda ku soo koobtay sahra egland barnaamijka caweyska washington ku soo dhowo walaal sahra abaayo waan ku dhowaa waa mahadsan tahay nice to meet you sahray magacaaga adoonisa barnaamijkeena noo isticmaalno abaayo sahra waa magacayga from england aan ahay marka britain baad joogtaa dalka u k yep heesta aad doonaysid walaalayna damaqashiisid ama aad inoo qaadid caawa Ah, mahadsan tahay walaashay heesta waxaa la yidhaahdaa shimbiri homaduusha waxaa leh fanaanad diwaaneyd boqorada codka Een, Xalimo Xalimo Khaliif Khaliif Magool.
Magool, allah yaraxmo ilaa u naxariisto shimbiricow madusha madabayla raacda dacad kama wadeegta mawdadasha dalan baabibanahay dala dhacaye kala qaadibnaha oo dalyaqaan matayo degmadii fogaatiyo meeshii lagu diro dowgeda ma garataa heestaasi shimbir iyo howma duusha ee sahra egland inoo soo xushay ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caweyska washington mar kale intaynu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
dalan baabi maanahay dala dhacaaye kala qaadibnaha dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo kala qaadibnaha dalyaqaan ma tahayo degmadii fogaatiyo meeshii lagu diro dowgad magarata meeshii lagu diro dowgad magarata dadkuna aadeen ruuxaan ku daalo laydiidayahayo ruuxaan ku daalo laydiidayahayo ana aanan daynin yaan doonayayo dawadaydu noqotee ana aanan daynayn yaan doonayayo dawadaydi noqotee maydiir naxlaayo dirmay gelaysa